axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay waxa oo u ah munaasabad cas sharaf iyo soo dhaweyn ah oo aqalka madaxtooyada galmudug ah ugu sameeyey macalimiinta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee deegaanada galmudug waxaana munaasabadan sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug iyo senatare ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo bulshada qeybeeda kala duwan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in macalimiinta soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan marxalo adag islamarkaana ay usoo dhabar adeegeen waxa uuna bogaadiyey dadaalka ay macalimiintu ku bixinayaan dhismaha jiilka daayirada ah ee soomaaliyeed ee soo koraya
inta joogta iyo inta maqanba soo dhowaada waa mahadsantihiin sida aada shaqadii iyo hawshii macalinimo u gudateen uga soo baxdeen ugu guda jirtaan aada iyo aad baan inkaga mahad celinaynaa runtii macalimiinta ama macalinka waa la sheegay sharaxaad badan uma baahna caaway muhiimadda uu macalinku leeyahay bulshadeenna uu leeyahay burburkii dalkan ka dhacay yaabihii naga burburay runtii waxaa ugu ugu darnaa dhalinyaradii ama bulshadii xilligaas kadib dhalatay ama markaasba iyagoo dhashay burburkii dhacay ee aan dawlad arag ee aan waxbarasho arag ee aan khibrad iyo faham kale midna ka haysan ee looga faa'iidaystay intooda badan in loo isticmaalo dhibaatooyinkii dalka jiray oo leh qayb ka faa'idaysanaysa dhallinyaradeeni argagixisada oo qayb ay ka faa'idaysanayaan kuwo kale oo sharwadayaal ah ama aan qaran iyo dowladnimo iyo institution midna u adeegeyn runtii dhibaatadana gaartay halbowley u ahayd burburkii meel kasta asagoo nooga dhacay ayay dhinaca tacliintuna waxay u ahayd halbowley maantay soo kabashada inaan ka soo kabanno meeshaas macalimiintana ayaa howlo la xiriira tobabaro waxa ay u joogaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyagoona ka kala yimid deegaanada iyo degmooyinka kala gedisan ee galmudug